bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحmed وعlى آlih وصaxbihi وslm aجmaعiin ama bعd kitaab النikax waxaan soo haynay oon ku dhex jirnay kitaabkii cumdaة الأxkaam lilxaafid cabdالغنiy bn cabdالwaxid almaqdisiy raximah اllahu taعaalى kitaabu النikax nikaaxiiba u kitaab yahay inta aanan gelin kitaabu nikaax xadiidkii ugu dambeeyey xoogaa fawaa-idiisa si deg dega ayaan ku marnay fawaa-idiisii aan waxyar ka taataabano wa can caa-ishata radia allahu canha qaalat waxa ay tiri kaanat fii bariirata bariiro waxaa ahaaday shanigeeda dhexdiisa halaathu sunanin sagaa saddex sunno sunnaduna marka hadda halkan waxaa loo jeedaa saddex xugun saddex xugun axkaamta xadiidka bariiro ku suganna saddex waa ka badan tahay laakiin saddexdan waa waaweyn tahay khuyirat calaa zawjihaa ninkeeda ayaa loo khiyaar geliyey xiina markii cataqad ay xorowday markay iyadu xorowday waa la khiyaar geliyey zawjkeeda zawjkeeda addoon buu ahaa sida jumhuurtu ay qabaan raajixa muqiid baa la dhihi jiray markaa sunno ayaa ka timid oo haddii laba addoon ay isqabaan oo addoonta ay xorowdo waxay xaq u leedahay khiyaar oo nikaaxaas inay intay iska fasakhdo ay markaa nin xoro doonata ayay leedahay inay ku baaqi ahaatana waa leedahay khuyirat calaa zawjihaa zawjkeeda korkiisa loo khiyaargeliyey xiina markii cataqad ay xorowday wa uhdiya lahaa waxaa loo soo hadiyeyey laxmun hilib fadakhala calaya rasuulullahi sala allahu caleyh wali wasalam rasuulka ayaa iisoo galay walburmatu walxaal alburmatu dheriguna cala naari dabka ay u saaran yahay surfiyada markaa ay dabka saaran tahay fadacaa biطacaamin buu u yeertay fautiya bikhubsin baa loo keenay iyo waudmin ayaa loo keenay iidaan min udmi lbeyti guriga iidaankiisa ka mid a faqaala waxa uu yihi alam ara miyaanan arkaynin goordhoweyd alburmata sufriyada ama dheriga cala naari dabka korkiisa inuu saarnaa fiiha laxmun hilib dhexdeeda oo ku jiray miyaanan sidaa arkaynin qaaluu waxay yidhaahdeen balaa yaa rasuula allah dalika kaagaasi laxmun hilib weeyaan tusaddiqa bihi lagu sadaqaystay calaa bariirata bariira fakarihnaa waxaanu nacnay an nudcimaka inaan ku qoodino minhu aan kaa qoodino isaga maadaama adiga sadaqada ay xaaraam kaa tahay fa qaala waxa uu yidhi huwa calayhaa sadaqa sadaqou u yahay iyada wa huwa minhaa xaggeedana wuxuu yahay hilibkaasi lana anaga uu noo yahay hadiyatun hadiyo waxaa laga qaadanayaa shayga in wasfina xaaraam uu ku noqon karo wasfina uu xalaal ku noqon karo halka shay inuu wasfina xalaal ku noqon karo wasfi kalena xaaraam uu ku noqon karo oo hadda hadiyanimo waa u xalaal nabiga caleyhi isalaatu wasalaam sadaqanimo inuu ku cunaano xaaraan bay u ahaan lahayd nacam waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka sadaqada iyo hadiyada farqi inuu udhexeeyo oo sadaqada waxaa weeyaan qofka waxa uu qof kala siiyo isagoo markaa thawaab aakhiro u qasdayo hadiyaduna waxaa weeyaan marka waa waxa uu qofka qof kale ula qasdo calaa sabiili alikraam inuu ku karaameeyo uu ku maamuuso nacam iyo meesha uu ka joogo nacam waxaa kaloo waxaa kaloo xadiidka ku sugan hadiyada waxaa la milkin karaa marka qofka gurigiisa bimujarad in gurigiisa lasoo dhigay loo keeno ayuu ku milkinayaayo looma shardiyo markaa inuu qibdoodo oo u gacanta kusoo dhigo uma baahna qabuul iyo uma baahna iyo ama afka inuu yacni waa aqbalay inuu yidhaahdo iyo uma baahna bimujarad soo dhigid gurigiisa lasoo dhigay ayaa shaygii markaa hadiyada uu ku qaadan karaa waxaa kaloo xadiidka uu daliil u yahay ama maalka qofka soo gaaraa ee dariiq mashruuca kusoo gaaro asal waxa uu yahay inuu xalaal yahay nacam haddii aan xaaraam ku cad aanay jirin xaaraam ku cad haddii aanay jirin ama shubho haddaysan ka muuqanin maalka wej mashruuca kugu soo gala inaad weydiisid ma ood baarbaarto qof baa maalan hadiyad kuu keenay markaasaa tiri hadiyadan xalaal may kugu soo gashay markii hore adiga inaad tiraa khalad waa nacam dadka amwaashoodana asal saasay ku tahay xalaal mana ahan yacni in dadka amwaashooda la duro oo xaaraam iyo wax inta la geliyo iyo waraca noocaasoo kale waraculmuwaswisiin uu noqonaya dadka ahlu waswaaska waracooda ayuu markaa uu noqonayaa taasi marka iyada looma baahna nacam xadiidku marka sidaas weya laakiin haddii qofku waxaa ninka lagu yaqaanaba xaaraan maana wax kale inuuska shaqaysanin oo maalan meel khamre oo ku gataa u furan lagu cabaa u furan kaasoo kale wixiis in laga dheeraado weya nacam ama shubha ku jirto culammadu marka waxay yidhaahdaan qofka maalka xalaal iyo xaaraan isku daray in lala mucaamaloodo oo lala shirkoobo ama mucaamalo lala noqdo yacnii ma bannaan tahay mase ma bannaana marka ay ka hadlayaan oo kale yacnii yacnii qofku maalkiisa haddii wujuuh xalaalna ninkan uu ku shaqaysto wej xaaraamana uu ku shaqaysto waxayna isku daran yihiin way bannaan tahay in lala mucaamaloodo nacam laakiin yacni calaa sabiili tawaruc waa looga tegi karaa dadka ahlu cilmiga ama ahlu fadliga oo kale inay calaa sabiili tawaruc kaasoo kale inay lala mucaamaloonin way wanaagsan tahay laakiin qofkii sidaa hadda kula mucaamaloodo kula shirkoobo ama yacni wax kaga gato wax dhibaataa ma laha iyado taa nacam waxaa kaloo iyadana meesha ku jiro oo yacni masalada laftirkeeda yacni calaaqala leh oo soo hoosgeli karo dadka madaxda ah ee dalamada ah madaxda daalimiinta ah xoolaha ay qofka siiyaan ay u keenaan ay u hadiyeeyaan oo kale sidee buu yeelaya ama xoolow kuu dhiibay oo dad ka soo dhacay maalan taas iyadu marka laba nooc waayo qofka aan culummada ahayn ama ahlu fadliga ahayn ramsiga aan ahayn inuu ka qaataa wanaagsan ciddii iska lahaydna oo u geeyo oo siiyo cizi bin cabdisalaam sida uu leeyahay nacam alqawaacid alkubraa waxaa kaloo iyadana u bannaan qofka culummada ah laakiin ama caalimka faadilka ma bannaano inuu qaado xataa isagoo isdhahayo ninkaa u celi maxaa yeeley waxaa laga yaabaa yacni waa looga wanaagsan yahay maxaa yeele waxaa laga yaabaa inay dadku is yiraahdaan qofkani ninkan la mucaamaloonayo ninkan daalimka oo dadka canshuuraha ka qaadayo oo dadka dhibaayo oo amwaasha dadka maalkooda ka dhacayo ninka la mucaamaloonayo dee cilmi ka faa'iideysan mayna inay yiraahdaan baa dhici karto in marka cilmigiisa iyo fataawadiisa laga faa-iideysan waayo mafsadada ka dhalanaysaana ka maslaxadaas yacni weytada la weynayo ayaa waxay ka daran tahay oo ka dhib badan tahay maslaxadii fuqarada in la gaarsiiyo yacni ahayd yay ka tanaa tanaa ka muhiimsan oo ka owleysan oo fadwadiisa inuu ilaashado weeyaan nacam waxyaabahaasna marka masaalixda iyo mafaasidda wax u khuduuco weeyaan ayb intaasaan marka xadiidkii hore kaga noqon lahayd waqaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam fiiha inama alwalaau walaha liman actaqa qofkii xoreeyay unba usugnaaday de walaha waa sabab wax lagu dhaxlo weeyaan walaa-un nikaaxun wa nasabun baa wax lagu dhaxlaa nasab nikaax iyo walo walaha wax lagu dhaxlaana waa midkaan nebigu uu ku koobayba walaha ee ah ictaa'a xoreynta kan wax dhaxlaayay walo wax ku dhaxlaayana waa qofka wax xoreeyay muctiqa iyo casabadiisa almutacasibuuna bianfusihim saddex loo qeybin jira almutacasibuuna bianfusihim almutacasibuuna alcasab almutacasibuuna bigayrihim iyo alcasab almutacasibuuna maca gayrihim labada dambe maya casabada iyaga iskood casab muctiqa qofka wax xoreeya waxba u dhaxla haddii isaga la waayo waxaa dhaxlaya casabadiisa nafsad ahaantoodaba casabo u ahay oo wiilkiisa iyo iyo aabihii iyo lamidka ahna ayb kitaabun kii la xoreeyey isaga ma dhaxlaya kii xoreeyey haddaad maqasho walo waxaa wax ku dhaxlo hal jiha keliya unbuu ka imaadaa waa kii wax xoreeyey unbaa wax dhexlayo laakiin midkii la xoreeyey isaguma dhexlayo ninkii xoreeyey kitaabu nikaaxi nikaaxiiba u kitaab yahay xaqiiqadiisu nikaaxu marka wuxuu xaqiiqo ku yahay caqdiga majaazna wuxuu ku yahay culimmadu yidhahdeen waciga ayb an cabdilahi bn can cabdillahi bni mascuudin qaal qala lana rasuulu اllahi slى اllahu alayh walihi waslama ya macshar الshabaabi man istaطaaca minkum اlba'ata falyatزawaj fainahu agadu lilbasri waaxsanu lilfarji wman lam yastaطic facalayhi bsawmi fainahu lahu wijaa wacan cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala lanaa rasuulu llahi wuxuu nagu yihi rasuulka sala اllahu alayh wali waslama ya macshar الshabaabi dhallinyarooy jamaacada dhallinyarada ahay macshar waa jamaaca min annaas odayaalku waa ku dhaboobaysa haweenaa waa ku dhabowdaa shabaabna waa ku dhaboobayaa man istataaca qofkii awoodayo minkum xaal ou idinka idinka mid yahay albaa-ata awoodayo baa-a qofkii awoodayo man axadkii istataaca awoodo minkum idinka idinka mida albaa-ata albaa-ata yacni baa-a awoodo baa-ana macnaheedu marka waxa ay tahay asalka baa-ada waa jimaaca qofkii jimaac awoodo laakiin laba macnaa lagu macnaynayaa halkan qofkii jimaacana awoodo haweenta inuu u tago u galmoodo awoodo tan labaadna yacni awoodo inuu qarashkii nikaaxa heli karo ee haweentii yacni dabaran karo biilan karo ayb falyatazawaj ha guursado qofka isaga ah falyatazawaj ha guursado ayb fainahu maxaa yeelay fainahu fainahu zawaa nikaaxaasi nikaaxu aqadu mid laabo weeyaan lilbasari aragga ama mid laabid badan weeyaan lilbasari aragga mubaalaqana waa laga laqbay karaa caadina waa laysaga laqbayn karaa sida ibnu daqiiq u tilmaamaya wa axsanu isaga ayaa ilaalin og oo ilaalin badan ama ilaaliyo lilfarji farjiga waman lam yastadic qofkaan awoodeynina facalayhi bisawmi soon ha ogaado oo ha laasimo fainahu isaga ayaa fainahu soonku wijaa-un weeyaan dhufaan ayuu lahu isaga u ahaanaya isaga u yahay xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa man istadaaca minkum ulbaa-ata baa-a qofkii awoodo baa-aduna waa jimaaca iyo qarashkii nikaaxa falyataزawaj ha guursado amarku waa marka daahiriyadu amarku waa amru wujuub bay dhaheen wax ka sarfeynayaana male waxaan ujeedaa waxay yidhaahdeen waa amarku amru wujuub jumhuur ahlilcilmina waxay u badan yihiin amarkan wuxuu waajib u noqonayaa fii xaqi qofkii awoodi kara nikaaxa isla markaana yacni qarashkii iyo awooddii iyo jimaaca labadaba leh haddana inuu zina ku dhaco ka baqaayo kaasuu waajib ku yahay dhahay amaa qofka kale ka kale waajib kuma aha ayb fa inahu aqadu lilbasari fainahu zawaajku ama nikaaxu aqadu lilbasari aragga isaga ayaa laabo wa axsanu lilfarji farjigana isaga ayaa dhowro oo xaaraanta ka dhowro waana midda la faray qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum mar haddii qofka uu xaas leeyaho shahwadiisa ku gudanaayo waxaa weeyaan waxaa qaalib ahoo badan inuu xaaraantii kalena uu iskaga ka kaaftoomo nacam uu iska daayo ayb haddii marka xaaraanta haddii marka zawaajku aan awoodeynina waman lam yastatic facalayhi bisawmi soon ha ogaado facalayhi iqraa' baa ku jiray dhaheenoo marka halkaa waxaa laga daliishaday iqraagu ghaa'ib inuu ku imaan karo si ghaa'ib ah inuu ku imaan karo mukhaaab keliya inaanay shardi ahayn calayka iyo calaykum iyo keliya inuunan ahayne facalayhi in la dhihi karo facalayhi hadda damiir ghaa'ibaa ku jira facalayhi nuxaaddu ayagu waa diidaan nuxaadda way diidaan dheema luqawiyiinta badankood marka laakiin tan ayaa loo daliishadaa inay bannaan tahay fa calayhi bisawmi soon ha ogaado qofkaasi soon ha ku dadaalo ha laasimo soonku marka waxaa weeyaan shahwaduu ka jebinayaa halkan culammada waxay u daliishadeen wax allaale wixii kasoo haray guur qofka haddaanu guur awoodeynin addoon u joogtaanaba aynan jirin wax halkiisu waxaa weeyaan waa soon xal kale ee shahwo layskaga keeno hadday bannaanaan lahayd halkaanuu ku sheegi lahay nabiga caleyhi isalaatu wassalaam wamin huna ayay culamadu waxay usoo daliishadaan qofka inuu gacanta iskaga keeno iyo inay xaaraam tahay nacam taasay u daliishadaan culamada shaaficiyada iyo iyo aimada yacni jumhuurtu kanay u daliishadaan xadiidkan oo soon laguma irshaadiyeen laguma waaniyeen haddii istimna uu bannaan yahay nacam fa inahu lahu wijaa dhufaan buu u yahay fainahu lahu wijaa-un soonku wuxuu u yahay dhufaanoo shahwadii ayuu jebinayaa ayb qofku marka waxyaaba daawooyin shahwada jebiye ma isticmaali karaa marka haddaanu guur awoodeynin waa laga fiican yahay sababta waxaa weyaan daawooyinkan qaalibkooda waxaa weyaan qofka hadhow dhibaatay u keeni karaan dhibaato ayay ula iman karaan وعn cاشhaةa ayb وعn أنس بن mالك رضي الله عنه أna نفرا من أصحاaب النبي صلى الله عليه وaله وسلم sألوu أزواaج النبي صلى الله عليه وaله وسلم عan cmlه في الsr أنس بن mالك waxaa laga wariyey xaggiisa inuu yihi أna نفرا dad jamaaco oo min أصحaabi النaبiyi kamida slى الlه عليه وaله وسلم sألوu waxay su-aaleen أزwaaج النaبiyi slى الlه عليه وaله وسلم nabiga xaasaskiisa min camalihi camalki can camalihi bay wax ka weydiiyeen fi siri camalkiisa yacni marku keligiis yahay oo goonidiis uu yahay uu sameeyo fa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhahdeen marka way u sheegeen marka waxaa ku jirta xadiidku waa dheeryahayo way u sheegeen fakaanahum taqaaluuhaa marka way yaraysteen oo waxay yidhahdeen nebigu camalkiisu yaraaba waaba camalkiisu waa yaryahay bay isdheheen markaas haddana waxay istuseen isagu inuu camalkiisu yaraado xaq buu u leeyahayoo maxaa yeele dembigiis hore kii dambe waa loo dhaafay saasay istuseen yacni waana labaduna sax ma aha nacam maxaa yeele nebigu camalkiisu waa dhexdhexaad u ahaa ma yarayn dhexdhexaadkaana asal ahba oo saxdana ah nacam oo ummaddana marka yacni uu jideeyey rasuulka caleyhi isalaatu wassalaam midda kale nebigu in dembi dembigiisa la dhaafay kii hore iyo kii dambe acmaasha u yaraysan maayo iyadana nacam faqaala bacduhum laa atasawaju nisaaa qaarkood waxay yidhaahdeen annagu haweenkuma guursanayno wa qaala bacduhum qaarna waxay dhaheen laa aakulu laxma hilib cuni maayo aniga oo tarafuh iyaa ku jira moogta wa qaala bacduhum qaar waxay dhaheen laa anaamu ma seexanayo calaa firaashin gogol ku seexan maayo salaad un baan u taagnaanayaa fabalaga dalika nabiya sala allahu alayh waali wasalam arrinkaaga ayaa nabiga gaaray sala allahu alayh waali wasalam faxamid allaha wa atnaa caleyhi allow ammaanay waana faalleeyey wa qaala waxau yidhi maa baalu aqwaamin dad xaalkood muxuu yahay qaaluu yidhi yacni kadaa sidaa yidhi dad xaalkooda waa maxay sidaa yidhi laakinnii usallii waan tukanaya anigu anaamu waan seexanaya wa asuumu waan soomaa wa afdiru waan afure waa afuraa wa atasawaju nnisaa'a haweenkana waan guursadaa faman raqiba can sunnatii sunnadeeda qofkii naco oo ka leexdo falaysa minii aniga iga mid ma aha xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa inaan nikaaxa laga tegin maxaa yale min sunani alambiyaa weeyaan nikaaxa oo walaqad arsalnaa rasula min qablika wajacalnaa lahum aswaajan waduriya aswaaj iyo ubad ubad ayaan u yeelnay yuu yidhi ambiyadaas nabigeenana sala allahu alayh waali wasalam aada buu ugu dadaali jiray guurka ibnu cabaas radia allahu canhuma bukhaari wuxuu warinayaa inuu saciid ibnu jubayr oon weli gar usoo bixin uu ku yidhi ma guursatay markaasuu yidhi maya markaasuu yidhi guurso fa ina khayra hadihi lumma ummaddan kii ugu khayrka badnaa akharuhaa nisaa'an midka ugu haween badan weeyaan ayuu ahaa waa nabiga sala allahu alayh waali wasalam ayb marka nebiga maadaama dadka ku tirtirsiiyo sunanu lambiyaana guurku uu yahay islaamku marka ma qabo wax layidhaha ruhbaaniya oo yacni waxaan ay nasaaradu alle ku caabudayaan allaan ku caabudaynaa ay leeyihiin oo haween naaguhu inaysan guursanin oo soorooyinka naagaha soorooyinka oo kale iyo baadarigu inuunan sidaasoo kale guur waxa inuunan aadin iyo kuwaas yan nasaaro zuhaad ma aha zuhdigii saxda ahayna ma hayaan waxaad arkaysaa marka dhibaatada ay ku dhacayaan marka gabadhii waxaa la leeyahay weligaa ha guursaninoo waxaa tahay kiniisaddaa laguu hibeeyey haddana iyadoo waxaad arkaysaa lalala ama ama yacni iyadoo iyadoo wax lagu soo sheegayaad arkaysaa ninbaa saas yeelay iyo ninbaa u tegay iyo saas bay noqotay iyo maxaa yeele qofka bani aadamka shahwow ilaahay ku abuuray ilaahayna kuma adoonsanino ha guursaninna ma dhihin nacam subxaanahu wa tacaala ayb marka walidaalika heer foolxumo hadda waxay ka gaareen inay xataa ogolaadaan inay nimanka isku tagaan oo kaniisadii ay ogolaanaysaa xataa nacam marka heerkii xataa xayawaankii inay kasii tagaan inay kasii hooseynayaan baad ujeedaa nacam ayb marka waxa uu yidhi ana nafaran min asxaabi nabiyi sala allahu alayh wali wasalama sa'aluu aswaaja nabiyi bay su-aaleen sala allahu alayh wali wasalam can camalihi fi siri camalkiisay wax ka weydiiyeen fi siri oo ku sameeya sir xaaladda uu keligii yahay faqaala bacduhum waxa uu yidhi qaarkood laa atasawaju nisaa anuu nikaaxan ka dheeraanayaaba cibaado un baan u faaruqaya wa qaala bacduhum laa aakulu laxma hilib cuni maayo oo weligiiba iska soonaanaya wa qaala bacduhum laa anaamu calaa firaashin ku seexan maayo gogol oo waa soo jeedaya salaad un baan kusoo jeedaya fabalaga dalika nabiya sala allahu alayh waali wasalam faxamid allaha wa athnaa calayhi wa qaala waxau yidhi maa baalu aqwaamin markaa nebigu waa u ceeb qariye maa baalu aqwaamin ayuu isticmaalay waana ku badan tahay axaadiidta rasuulka sida aan hore u tilmaanay mana keenaysa yacni inaan marna la magac dhabi karin qof oo aan magaciisa la tilmaami karin oo calaa sabiili tacyiin inaan wax lagu radin karin maaha waa lagu radin karaa waa hadday maslaxa ku jirto laakiin sida qaalibka maslaxadu waxay ku badan tahay saan qofkii wax laga sheegayey la qoonsanayeyna waa isdareemayaa dadna laguma ceebeynin laakiin haddaad dadkii ku ceebayso asna waa is adkaynaya waana ka fogaanaya waxa aad sheegaysid oo dhan waa ka tegayaa nacam maa baalu aqwa markaa wuxuu yidhi maa baalu aqwaamin qaaluu kadaa yidhi laakinii usallii anu waan tukadaa wa anaamu waan seexdaa wa asuumu wa ufdir wa atasawaju nnisaa intaba anu waan la imaadaa weeyaan faman raqiba can sunnatii falaysa minii marka sunnada nebiga qofkii raqiba can qofkii naca weeyaan nacam falaysa minii falaysa minii marka axaadiidta sidaanoo kale ah laysa minaa iyo laysa minii iyo sideeda in loo macneeyo ayaa salafku ay dhihi jireen sufyaan ibnu cuyayna iyo waa diidi jira qofka yidhaahda laysa minii macnaheedu anoo kale ma aha waa diidi jira waxay dhihi jireen culimadii salafka oo haddii xataa uu dadaalo ma nebigoo kale la mid noqon lahaa xagga dadaalka kulama mid noqon lahayn marka laysa minii annaga muslimiinta anagama mid ah dariiqii muslimiinta ma hayo weyn oo marka laysa laysa minaa laysa mithlana haddii la yidhaahdo ama laysa minii laysa mithlii haddii lagu macneeyo waa tafsiir irjaa weeyaan sida culamada qaar ay dheheenba salafka nacam ayb ayb falaysa minii aniga iga mid ma ah buu yidhi marka sunnada nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo la nacayaa marka haddii calaa sabiili tanaduc loo nacayo sunnadiiba la fududaysanayo la yaraysanayo ama istikfaaf lagu daroo kale la fududayso gaalnimayba gaaraysaa nacam ayb haddii marka qofku yacni sida aan aanay ahayna marka waxaa weeyaan bidco ku dhacayaayo waxaa ka mid a hilibka cunidiisu hadda waa yacni bid sunnada sida ay uleedahay sunna tarkiya ayaa bidcaduna waxay uleedahay bidca tarkiya jirto albidcatu tarkiya waxaa weeyaan qofku shay sharcigu u xalaaleeyey calaa sabiili taqarub ilallah inuu uga tago hilib oo kale waa xalaal inaad hilibkii uga tagto u dhawaansho aad alle ugu dhawaanaysid maya nacam oo maxaa yeele waxay noqonaysaa bidcaad la imaanaysaa waa bidca nacam bidcadaadaasna ficil maana waa tarki haddii laakiin qofku hilibka uga tago qasad saxiixa dhib male iyada nacam masalan jir caafimaadkiisau dhiba waa iskaga tegay cuduroo uga hortaga oo uga hortegayayo ka baqayaa inuu ka asiibo waa iska dhaafay wuxuu uga tegay sidoo kale calaa sabiili tawaruc wax ka xalaal meertay oo hilibkii waxaa ku jira yacni shaki baa ku jiro oo masalan hilbaha la keenayaaba waxay yihiin hilba yacni dad laga soo dhacay oo kale maalan saas uga tegay hilib inuu cunaba waa iska daayay waa fiican tahay taas oo kale laakiin yacni in yacni wax hilib la yiraa inuu iska daayo calaa sabiili taqarub ilallah iskaga daayo waa bidca tarkiya weeyaan shaadibina macaanida noocaas oo kale ictisaamku kaoo kaga hadlaa wacan sacd bn abi waqaasin radia allahu canhu qaal radda rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga waa celiyey calaa cuhmaana bni madcuun cuhmaan ibni madcuun ayuu ku celiyey ayuu ka celiyey atabatula ayuu ku radiyey in tabatulka nikaaxa in laga go-o alinqiaacu can nikaax weyaan hadda tabatul kaloona waa jiraayo nala amrayo watabatal ilayhi tabtiilan waa alinqiaacu ila allah in ilaahay loo go-o xaggiisa laba marka hadda kan waxaa loo jeedaa midka nikaaxa inuu ka go-o ah waa reebay walow adina lahu hadduu u idmi lahaa cuhmaan tabatulkaas nikaax in laga go-o lakhtasaynaa waa isdhufaani lahaynba cibaadaan isaga go-go-i lahayn cuhmaan ibnu madcuun ibnu xabiib ayaa la yidhaha alqurashiyu aljumaxiyu abu saa'ib ayaa la dhihi jiray qudaamata bnu madcuun buu la dhashay kaana min saadaati asaxaaba ayuu ahaa iyo cubaadi asxaabta ayuu ahaa sanadku markuu wuxuu soo islaamay wuxuu islaamay iyadoo ay saddex iyo toban qof keliya ka horreysay oy muslimiin tahay haajara alhijratayni hijradii xabashaiyo tii madiinaba waa hijrooday beder ayuu xaadiray wuxuuna ahaa markii beder ay dhammaatay ka gadaale ayuu dhintay oo markuu beder kasoo laabtay buu dhintay ninkii muhaajiriinta ugu horreeyey madiine ku dhinta ayuu ahaa qabriga qubuuraha baqiic baana lagu aasay ninkii ugu horreeyo lagu aasa ayuu ahaa sidaana marka waa la tilmaamay xadiidkana waxaa ku sugan ayb can sacdi bni abi waqaasin radia allahu canhu qaal radda rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam nabigu waa celiyey calaa cuhmaana bni madcuun cuhmaan ibni madcuun ayuu ku radiyey atabatula ayuu ku celiyey ku radiyey in ka go-itaan nikaaxa laga go-o walow adina lahu hadduu u idmi lahaana lakhtasaynaa annagu waanu isdhufaani lahayn buu yidhi qaala almusanifu atabatulu tarku nikaaxi nikaaxoo laga taga weeyaan wa minhu qiila limaryam wa minhu kan xaggiisa qiila la yidhi limaryam loo yidhi albatuul maryam albatuul nikaaxii bay ka tagtay ilan iyadoo waxay dhashay marka aan cidi u tegin ayb marka waxaa weeyaan tanaduca in laga tago iyo umuuraha dhibka badanoo nufuusta dhibaayo in laga fogaado iyo yacnii shiddada iyo waxyaabaha in laga dheeraado oo nufuusta shiddadeeda iyo laga fogeeyo nacam laga fogaado waxaan sharciga ku imaanin nacam waxa naftu ay qofka ugu sheekaynaysana waxaa laga qaadanayaa waxa qofka naftiisa ugu sheekayso isagoon culamo weydiinin inuuna iska dhexgelin oo dalaq uusa iska dhihin wacan ummi xabiibata bint wacan ummi xabiibata binti abi sufyaana radia allahu canha waxaa laga wariyay ummu xabiiba binti abi sufyaan umu xabiiba waxay ahayd umu lmu'miniin radia allahu canha magaceedana ramla ayaa la dhihi jiray abuu sufyaanna magaciisa sakhru bnu xarbin baa la dhihi jiray umu xabiiba marka magaceeda waa ramla xabasho ayay u hijrootay oo islaamkeedu waa horreeyey iyada iyo ninkeeda cubaydullaahi ibnu jaxash cubaydullaahi ibnu jaxash markuu ardulxabasha tegay nasraani buu noqday nasraaninimadaasuuna ku dhintay markaa uu sidaa ayaa nebiga ayaa guursaday iyadoo halkaa joogto sanadku markay ahayd sanadkii lixaad ama sanadkii toddobaad labadaba waa la yidhaahdaa waxaay waxaa la oofsaday dhimatay sanadku markuu afartan iyo afar waqiila hayru dalikana waa la yidhi ayb annahaa qaalat umu xabiiba waxa ay tihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi o inkix nikaaxso ukhtii walaashay ibnata abi sufyaan nacam walaashay nikaaxso ibnata abi sufyaan abi sufyaan oo gabadhiisii ahayd walaasha ay sheegaysana magaceeda waxaa la yidhahdaa caza ayaa la yidhaha caza sida muslim riwaayadiisa ku suganba qaala waxa uu yidhi awa tuxibiina ma jeceshahay daalika kaagaas oo arrinkaa ma jeceshahay uu yidhi marka xoogaa su-aasha waxaa keenaya waxay taha haweenta in lala guursadaa qaalib inay jeceshahay ma aha oo arrinkaa ma jeceshahay buu ku yidhi faqultu waxaan idhi bay tihi nacam haa lastu laka lastu aniga ma ahi bay tihi laka adiga kuuma ahi bimukhliyatin mid keligeed noqonayso nacam mid keliyoobayso ku keliyoobayso kor iyo hoos noqon maayo oo oo ka keliyoobaysa yacnii haween kale in lala guursado nacam mid yacni daro iyo yacni haween kale in haween kale in lala guursado oo lala nikaaxsado oo lala guursado tu ka keliyoobayso oo ka gooni noqonaysa maba ahiye markaasay tiri waa axabu man axadka loogu jacayl badan yahay shaarakanii ilaila wadaago fii khayrin khayr ila wadaagaana ukhtii walaashay weeyaan bay tiri qof khayr inuu ila wadaago walaashay looga jacayl badan yahana ma jirtay tiri nacam marka muqadamaad cajiib badan ay bixiso caqligeeda tusaayo nacam faqultu nacam baan idhi ayay tidhi lastu laka bimukhliyatin lastu ma ahi aniga laka adiga bimukhliyatin mid loo mid yacni u keli noqonayso adigu kuu keli noqon maayo mar walbao haween kale yaa ila guursanayood ila guursanaysaa nacam ba-daan marka qabarkood waa layska geliyaa leysada iyo nacam iyo wixii lamidkaa nacam ayb wa axabu man axadka loogu jacayl badan yahay shaarakanii ila wadaago riwaayada bukhaari baa sidaa dhahayso riwaayada muslim sharikanii bay leedahay wa axabu man sharikanii wa axabu man qofka loogu jacayl badan yahay shaarakanii ila wadaago qofkaasoo shaarakanii ila wadaagaya fii khayrin khayr ila nebiga suxbadiisa iyo cidda u guursada iyo waa khayr badan baa ku jire ukhtii walaashay weeyaan faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxau yihi ina dalika kaagaas laa yaxilu lii iima xalaal aha oo walaashaa inaan kula guursado nikaax adigii walaashaa aan ku kulmiyo iima xalaal ah buu yidhi qaalat waxa ay tihi innaa anagu nuxaddathu waxaa naloogu sheekaynayaa naloo sheegay annaka adiga turiidu inaad doonayso an tankixa inaad guursato binta abi salama abuu salama oo hilaal la dhihi jiray gabadhiisa inaad guursataa naloogu sheekeeyey umu salama ay dhashay gabadhii umu salama abuu salama u dhashay inaad guursanaysaana loogu sheekeeyey bay tiri oo sidaa yani ayaanal inaad doonaysay yacni marka waxaa muuqanayso maadaama arrinkaa iyadaa rabiibadiisa nebiga inuu guursada loogu sheekeeyey ayay waxay istustay marka taasi nebiga inay khaas u tahay hadday taa khaas u noqotona laba walaal inuu jamcin karaan inay khaas u tahay wailaa yacni aayadda waa ogey dabcan maxaa yeele sidaan arki doona aayadda waan tajmacuu bayna alukhtayn aayadda xurimat calaykum ummahaatukum iyo hadalkan hadalkan baa dembeeyey oo aayaddii baa horreysay ila nebiga taas laa yaxilu lii aayadda unbuu ka ambaqaadaya nebiga sala allahu alayh ali wasalam qaala waxa uu yidhi marka nabiga sala allahu alayh ali wasalama binta ummi salama ma waxaad ujeedaa binta ummi salama ummi salama gabadheeda miyaad ujeedaa yani tacniim waxaad ujeedaa binta ummi salama qaalad waxa ay tidhi qultu nacam baan idhi haa gabadhaa marka umu salamana dura ayaa la dhihi jiray oo nabiga rabiibadiisa ahayd dura ayaa la dhihi jiray bidami daal dura qaala waxa uu yidhi inahaa iyadu low lam takun haddaanay ahaan lahayn rabiibatii rabiibadeyda haddaynan ahaan lahayn fii xajirii oo dhab oo yacnii aniga tarbiyadeyda ku dhex jirto haddaanay ahaan lahayn maa xallat lii iima xalaalowdeen maxaa yeelay inahaa iyadu inahaa iyadu libnati akhii walaalkay gabadhiisii weeyaan min aradaacati nuugmada walaal igugu ahaa oo waxa uu yidhi ardacatnii waxaa i nuujisay aniga iyo abaa salamata iyo abuu salamaba huwaybatu ayaana nuujisay huwayba ayaana nuujisay oo huwayba waa mawlaatu abilahab weeyaan khaybar markii la furtay agteeday dhimatay kadib nabiga sala allahu alayh ali wasalam waa usoo waa usoo geli jirtay waa maamuusi jiray waa ixtiraami jiray waa karaameyn jiray ibnulmulaqinna waxa uu yidhi ma ogi buu yidhi cid islaamnimadeeda sugto oo aan ahayn ibnu mandah ma ogi buu yidhi nacam falaa tacrid falaa tacridna ha ii bandhiginina calaya aniga banaa banaatikunna gabdhihiinna ha ii bandhiginina walaa akhawaatikuna walaalihiinna ha ii bandhiginina qaala waxa uu yidhi curwatu qaala curwatu curwo waxa uu yidhi intan dambe bukhaari baa la gooni noqday muslim ma werinin intan dambe waana mursal qaala curwatu curwo waxa uu yidhi wahuwaybatu huwayba mawlaatun weeyaan liabilahab oo la adoon ma abilahab xoreeyey actaqaha uu xoreeyey fa ardacat inabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga ayay nuujisay oo weliba waxaa la sheegaa wuxuu u xoreeyey markay maqashay markuu maqlay in nebigu dhashay ayuu inta ku farxaybuu markaa iska xoreeyey falamaa maata abulahab markuu dhintay ra-aahu bacdu ahlihi baa arkay eh dadkiisa qaar ka mida bishari xiibatin xaalad midda ugu shar badan xaalad shareed bay ku arkeen riyo faqaala lahu maadaa laqiita maxaad la kulantay bay dhaheen qaala abulahab lam alqa bacdakum khayran gadaashiin khayr lama kulmin hayra anii ilaa anii laakiinse anigu suqiitu waa la i waraabiyaa fii haadihi tan baa la igu waraabiyaa yani tan baa la iga waraabiyaa bicataaqatii xoreynta aan xoreeyey darteed huwaybata aan xoreeyey alxiibatu bikasri lxaai lmuhmala alxaalu weeyaan xada muhmalada la dhibic tirayo loo hoos dhigo alxaalu weyaan xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa ayb nacam xadiidkan wuxuu tilmaamayaa muxaramaadka muxarama muxaramaat nikaax ninkuu dadka kuwa ka xaaraamkaa aanu guursan karin aayaddii baana taxdo xurimat calaykum ummahaatukum wabanaatukum ilaa aakhiri ilaaya marka waxyaabahaas yacni haweenkaa nikaaxooda la reebay waxaa loo qaybiyaa qeybna nasab ay xaaraam ku yihiin qeybna radaaca iyo nuugmay xaaraam ku yihiin qeybna musaaharo ayay xaaraam ku yihiin ayb qeybta nasabka xaaraamta ku ah waxaa hooyooyinka ka mid a gabdhaha ka mid a walaalaha ayaa ka mid a kuyaalka xurimat calaykum umma habaryartaa ka mid a eedooyinka ka mid a xurimat calaykum ummahaatukum wabanaatukum waakhawaatukum wacamaatukum wakhaalaatukum wabanaatu lakhi ayaa ka mid a walaalka gabadha u dhalay wabanaatu lukhti walaasha gabadha ay dhashay ood abtiga u tahay kuwaad eedada u tahay waummahaatukum marka intaa waxaa weya nasab buu ku sheegay ayb marka waxaa weyaan adiga furuucdaada waa kaa xaaraam usuushaada waa kaa xaaraam xawaashida adiga agagaarkaaga ah walaalaha gabdhaha waa kaa xaaraam faracooda koowa faraca ay dhalaan ayaga ka farcaman waa kaa xaaraam ilaa waxaad u noqonaysaa abti ama ama abti ama waxaad u noqonaysaa adeer abti ama adeeran ujeeda ayaad u noqonaysaa maogtahay oo walaalkaa gabadho dhale adeer baa u tahay walaashaha gabadha ee dhashan abti baad u tahay waa kaa xaaraam ku ayagu asalkaaga koowaad faraciisana waa kaa xaaraam asalkaaga koowaad faraciisa yaa waayo marka asalkaaga yani asalkaaga waxaan ujeeda asalkaaga labaad asalkaaga koowaad aabbaha weeyaan asalkaaga labaadna waxay noqonaysaa awowga awowgaa marka farca ou dhalo waa eedada ama ama waxaa weeyaan waa eedada eedooyinka markaa ka xaaraam ama waxay noqonayaan marka awowga xagga hooyo kuwa ou dhalana adiga habaryar bay kuu noqonayaan waa kaa xaaraam soo ma garanin faracaas marka faracaas asalkaaga labaad awowgaa ou dhalay waxay iyagu sii dhalaan xaaraam kaamaha ilma adeeraa tihiin ilen ilma adeer baad noqonaysaan ma ogtahay aduu ibnu rajabkaa si fiican u sheegay yaxrumu min aradaacati maa yaxrumu min annasab jaamicalculuumka marka uu macnaynayo sharxayo na kuwa marka nuugmaduna sidoo kale waa nasabkii oo kale weeyaan oo haweenta aada nuugta waa hooyada ciddii kula nuugta waa walaasha ninka haweentaa qabo ee caanaha sabab u ahaa aabbahayo kaleu noqonayaa wahaakada kuwana marka waxaa lagu xarimay musaahara musaaharadana waxaa lagu xarimay xaaskaaga hooyadeedao kale waa waa sodog waa sodohda waxaa sidoo kale la xarimay ummahaatu nisaaikum ummahaatukum allatii ardacnakum akhawaatukum min aradaacati ummahaatu nisaaikum warabaa'ibukum allatii fii xujuurikum iyo yacni haweenta aada qabto gabadhii ay wadatay nin kale usoo dhasho allaatii fii xujuurikum ma ahan qeyd mafhuumla ma aha oo waxaa la yidhaha qaydun laa mafhuuma lahu maxaa yeele adiga xaaskaaga gabadha ay dhasho sida haalibka ah adiga unbaa korinaya nacam oo gurigaaga ku koraysaa ma ogtahay macnaheedu maaha haddaynan gurigaaga ku korin oo meel kale ku korto waa guursan kartaa ma ahan saa ma aha nacam soo ma garanin waakhawaatukum min ummahaatu nisaa'ikum warabaa'ibukum allatii fii xujuurikum laakiin shardiga dambe waa camal falayaa min nisaa'ikum allatii dakhaltum bihina kuwaasoo ah yani yani hooyooyinkooda aada markaa u galmooteen masalan haweenbau caqdi ku waa nikaaxsaday gabar bay wadatay ma u tegin laakiin hor waa furay gabadheeda waa guursan karaa uga dabamari karaa markaa taa iyado marka shardiga dambe culimada waa camal siiyaan laakiin midkaan allatii fii xujuurikum ma camal siiyaan min nisaa'ikum allatii dakaltum bihina maxaa yeele allah wuxuu leeyahay min nisaa'ikum allatii dakaltum bihina fain lam takunuu dakaltum bihina falaa junaaxa calaykum waa ka waxalaa-ilu abnaa'ikum wiil wiilkaaga gabadha ou xaaska ou qabana ma guursan kartid xalaalu abnaa'ikum aladiina min aslaabikum kuwaasoo idinka yani dhabarkiina ka yimid yani dhabarkiina ka yimid looma jeeda iyadana sida dadka qaar ay fahmi karaan ee ah wiilka adiga aada dhashay ee toos u dhashay gabadhiisa ma guursan kartid gabadha ou qaba yani ma guursan kartid laakiin kan wiilkaaga wiilka ou dhalo gabadha ou dhalo ou qabo waa guursan kartaa macnaheedu ma aha oo waladu surbigi iyo yani faraa-idka sidii loo kala waxayn jiray iyoiyo ibniga iyo ibnulibniga oo weladu sulbi la dhihi jira kan toos qofka u dhalo ama gabar ama wiil ma ahan halkaan sidaas oo kale nacam ee marka min aslaabikum keliya waxaa la rabaa in laga saaro caruurtii ay tabaniga ku sheegan jireen oo waxaa jiri jiray caruur ay dhalaan oo iyagu markaa caruur aanay dhalin waxna u ahayn oo ay soo korsadeen markaasaa loogu magac dari jiray iyaga udcuuhum liaabaa'ihim ilaahay markii dambe waa tii uu reebay aabayaalood ha loogu yeero oo yidhi weladka noocaas oo kale ama ibnigaas oo tabaniga ah adiga aad aada inanka ka dhigatay laakiin aadan dhalin gabadhii ou guursaday ee uu iska furay waa guursan kartaa nebigaaba wuxuu guursaday zaynab waa tii uu guursaday zaynabna zaydaa soo furay zaydna nabiga sala alla ly slam baaba lagu magacaabi jiro waa ogtahay waad ogtihiin nacam ayb marka xalaa-ilu abnaa'ikum aladiina min aslaabikum macnaheedu marka waxay tahay waxaa laga bixinaa kii adiga aadan baba dhalinba ee adiga aada korsataa meesha laga saaray bis-un ee meeshii lagama saarin wiilkaaga wiilka ou dhalay wiilkaaga wiilka o dhalay waa wiilkaagaoo kale weeyaan xaaskiis ma guursan kartid mana u dhawaan kartid nacam ayb kolka uu soo furo ayb aabbaha xaaska uu guursadana ma guursan karo wiilka maxaa walaa tankixu maa nakaxa aabaa-ukum min annisaai ilaa maa qad salaf aabbaha marka waxaa weeyaan bimujarad alcaqdi keliya haddou gabadha yacni ou nikaax uu ku qabtay caqdi nikaax u qabtay aanu u tegin xataa ayaanu la aqal gelin onan uunan u tegin mma banaana inuu wiilka u dhawaado u guursado wa an tajmacuu bayna alukhtayni laba walaal in la kulmiyaana waa la diiday wa an tajmacuu bayna alukhtayni laba walaal isla dhalatay in la kulmiyaa waa la diiday waana xadiidka midda oo hadda tusaayo sababtana marka cillada culammada waxay uga dhigeen cilladu waxaa weeyaan de waxaa dhici karta in qadiicatu raxim bay noqonaysaa maxaa yaele laba laysla qabo waxaa ka dhexeeya nacayb iyo yacni waxaa laga yaaa inay is afgaaraan oo isgacan gaaraan iyo halkaan qadiicatu raxim baa ka xasilaysa marka ayb waan tajmacuu bayna alukhtayni suuratu ljamci baa la diiday bis-un haddaad mid furto midda kale waa guursan kartaa laakiin inaad wada kulmiso nikaax ku kulmisaa ma banaana midda dambaana mar walba waxay noqonaysaa baatil gadaal aad ka guursanayso waxaa kaloo iyadana la reeba sunnadu ay reebtay waxaa kaloo kuwa qur-aanka aan wadne iyo haweenka la qabo axraarta la qabo wlmuxsanaatu min annisaa ilaa maa malakta imaanakum taa iyadoo marka istibraa laga samaynayaa midda jihaadka in laga soo qabsado xaalkeedu waa gaar markaasu alla yidhi wa uxilla lakum maa waraaa dalikum intaa wixii ka dambeeya waa la idiin xalaaleeyey waxaa laga soo reebayaa cumuumkaasna in la jamciyo sunnadu ay ku dartay qof iyo habareerteed qof iyo eedadeed in la jamciyo waa la reebay oo xadiidkeeda iyadana waa noo imaan doonaa intaas marka muxaramaat muxaramaat nikaax waa kuwaasa marka wuxuu leeyahay can ummi xabiibata binta abi sufyaan radia allahu canha anaha qaalat yaa rasuula allah inkix nikaaxso ukhtii walaashay ibnata abi sufyaan qaala wa tuxibiina dalika ma jeceshaa faqultu nacan baan ihi haah lastu laka aniga ma ahi adiga kuuma ahi bimukhliyatin mid khaali u noqonayso wa axabu man axadka loogu jacayl badan yaho shaarakanii ila wadaago ila wadaagaya fii khayrin khayr ila wadaago ukhtii walaashay weeyaan faqaala rasuulu lahi sal ly slam ina dalika kaagaasi laa yaxilu lii ima xalaal ahaa maxaa yeelay walaashaa iyo adiga wa an tajmacuu bayna alukhtayni baa ii taalla weeyaan oo taa xalaal iima aha marka inaan jamciyo laba yani laba wada dhalatay ma jamcin karo ayb marka waxa uu yidhi qultu qaalat waxa ay tiri ina anagu nuxadatu waxaa naloo sheegayaa anaka adiga turiidu inaad doonaysa an tankixa binta abi salama inaad nikaaxsato qaala waxa uu yidhi binta ummi salama ummi salama gabadheeda miyaad u jeedaa qaalad waxa ay tiri qultu nacan baan idhi haa qaala inahaa low lam takun rabiibatii haddaanay ahaan lahayn rabiibadayda midda yani anigmidda yani hooyadeed mid aan qabo fii xajrii fii xijrii fii xajrii labadaba waa loo dabdiyaa fii xajridaasa badan inahaa iyadu low lam takun haddaanay ahaan lahayn rabiibatii haddaynan ahaan lahayn rabiibadayda oo fii xajri gurigeyga iyo yacnii tarbiyadeyda dhexdeeda kusoo kortay maa xallad marka sabab waay taa ay marka xaaraam uga noqonayso oo rabiibo hooyadeed uu yani qofka u tegay ma guursan karo ayb marka waxa ay tiri maa xallad li iima xalaal noqoteen buu yidhi laakiin wasfi kalea ku qumay gabadhaan haddana wasfi kale ayaa ku qumay oo ay xaaraam uga noqonaysaa waa maxay inahaa iyadu libnatu akhii libnati akhii walaalkay gabadhiisii weeyaan nacam ama inahaa iyadu ibnatu akhii walaalkay gabadhiisii weeyaan min aradaacati nuugmada walaal iigu ah marka abuu salama oo iyada dhalay iyo nebiga ayaa huwaybo wada nuugay marka xalaal iima noqonayso adeeroo kaleanba u ahay waay adeer baan u noqonayaa soo maaha marka radaacadii iyaduna waa noocaasoo waa kaasa marka ardacatnii wa abaa salama aniga iyo abuu salama waxaana nuuji waxaana nuujisa huwaybatu huwayba falaa tacridanna falaa tacridna calaya ha iisoo bandhiginina aniga banaatikuna gabdhihiina walaa akhawaatikuna iyo walaalihiin qaala curwatu waxau ihi curwa wahuwaybatu intan dambe marka waa mursal bukhaari baana la gooni noqday xujana ma aha mursalku ogow qaala curwatu wahuwaybatu mawlaatun liabilahab weeyaan abilahab mawladiisa weeyaan actaqaha wuu xoreeyey fa ardacat inabiya sal ll ly slam nabigay nuujisay falamaa maata abulahab oo nabiga haweenka nuujiya huwayba iyo xaliimatu sacdiye iyo ayay ahay hooyadii dabcan marka falamaa maata abulahab markuu dhintay abulahab ra-aahu bacdu ahlihi ahalkiisa qaar kamida riyo ku arkeen bishari xiibatin xaalad xun bay ku arkeen faqaala lahu maadaa laqiita bacdigaabaa wuxuu ku yihi abulahab maadaa laqiita maxaad la kulantay waa riyo qaala abu lahab lam alqa lama kulmin bacdakum khayran idinka gadaashiin khayr lama kulmin hayra anii suqiitu laakiin waa la i waraabiyaa fii hadihi tan baa la iga waraabiyaa bicataaqati xoreynta aan xoreeyey huwaybatu darteed huwaybata aan xoreeyey alxiibatu bikasri lxaai muhmalati alxaal halkan bacdi naas baa marka waxay u daliishadaan meel kaley la aadaan qisada horta awalan waa mursal haaniyan waa riyo haddana qisadii marka isagii iyadiioo mursala oo haddana riyo ah riyadana aan xugun sharciga laga qaadanin ayay waxay u daliishanayeen qisadan in mawlidka la dabaaldego oo la ixtifaalo nacam marka haddaa weydiisidoo tiraa war mawlidka in la dabaaldegaa xukunkiisa bal iishaag waa waajibuu ku dhahaya ama kan ugu bato wuxuu ku leha waa mustaxab waa sunno hadda waajib iyo mustaxab xugun sharciya oo axkaamu takliifiya alkhamsa soo ka mid ma aha maxay u baahan tahay marka xugun xugun maxaa lagu sugaa ma riyaa lagu sugaa mase kitaabkii sunnada kitaab iyo sunaa lagu sugaa xugun ee riyo kuma sugnaado marka nimankan markaa la weydiiyey marka hore mawlid ixtifaalkiisu waajib miya mase waa sunna hadday yidhaahdaan labada mid marka in la yidhaahdo weyaan marka waajib iyo sunna ma riyaa rabtaa inaa ku sugto marka riyo weliba ninka arka aan la ogeyn abulahab weliba yacni ku calaaqa la leh ee abulahab ou sidaa yiri riyada ninkaa u ku maqla oo ku arkay miyaad yacni aad axkaam ka sugaysaa midda labaad waxaa weeyaan de xukunka qisada yacni xataa haddii haddii yani fardan wa taqdiiran haddaan dhahno xugun waa laga qaada fardan wa taqdiiran arrintan waa xugun waa kaa yeelaynaa halkaan marka m ixtifaal maa ku sugan halkaan waxay kuleeyihin marka jaamica iyo cillada ka dhexaysa bal noo sheega haddii la weydiiye wuxuu kuleeyahay de cillada waxay tahay abulaha farxidii oo ku farxay nebiga dhalashadiisa ayuu saan ku annagana waa ku farxaynaa oo waa yahay inaad ku faraxda laakiin maalintii labiyo tobnaad labiyo tobanka rabiicu lawal keliya inaad ku faraxdo maalintaas u gaar yeesho miyaa abulahab mataa mataas miyaa waxa hadda loogu cadaabka looga yacni waraabintan uu helay ma wuxuu ku helay labiiyo toban kastee rabiicul awal inuu farxi jiray sida taan aad tilmaamayso kale marka sidaa ma ahna nebiga dabcan waa lagu farxayaa waa ku farxaynaa waana jeclaanaynaa jacaylkiisuna waa waajib laakiin ma ahan sidaan ay u wadaan xaggan ay ka wadaan ma aha waxyaabahaas oo dhan marka waa kaasa tan kale asxaabtii iyiyo taabiciintii iyo taabici taabiciin iyo a'imadii afarta ahaa maxay uga qaadan waayeen arrinkan oo labayo tobanka rabiicul awal ay u dabaaldegi waayeen tarkigoodaasna waxay waxay ku tusaysaa fahamkan inuu qaldan yahay dadkan dambe ay wataan mawliidkana asalkiisao de faatimiyiin inay bilaabeen shaki ma laha nacam waa la wada ogsoon yahay nacam nimankaa bilaabee faatimiyiintana niman diin xun bay ahaayeen ibnu kathiir bidaaya wanihaaya culummadii joogtay waxuu tilmaamayaa inay wada qarireen dhammaantood inay zanaadiqa nimankan ahaayeen waxaana ku tusaya sunnada aaday u necbaayeenoo bukhaari iyo muslim iyo kutub xadiid in laga aqriyo ma ogoleen keliya un dadku waxay waxaan ixtifaalaadkan unbay dadkii u keeneen si ay dadka markaa ugusoo ji ugu soo jiidaan ay ugu soo jiitaan markii dambea marka waxaa ku dhacday de markii meesha laga xoreeyey xilligii salaaxuddiin iyo ayaa sunnadii masar laga bilaabayba in kitaab in laga aqriya bilaabatay walidaalika culamada waxay gaarsiin jireen culamada waaweyn nin ka mid ahaa ayay soo qabteen waa cadaabi jireen culamada ahlu sunnada ah markaasay waxay yidhaahdeen adiga miyaa midka yidhi war ma adigaa ninka yidhi haddaan kow iyo toban leeb aan haysto tobanna waxaan u diyaarsa lahaaye ma toban leeb haddaan haysto sagaal waxaan u diyaarsa lahaaye faadimiyiinta halna gaaladan kula dagaalami laha ma adaa yidhi saasaa la yidhi maya buu yidhi sidaa aniga ma dhihina waxaan idhi sagaal faadimiyiintaan u diyaarsan lahaa kan tobnaadna ayagaan ugu dari lahaa yii nacam marka waa kaasaa shartoodu aaday u badnayd walidaalika ilaa maqribay qabsadeen dhulkan maqrib alcarabi haddii la yidhaha ayagaa haystay xataa culamada qaarkood waxay ku kaliftay siday nimanka u xumaayeen fuqahadii waaweyneyd rag ka mid a nin abuu yaziid alkhaariji la dhihi jiro khawaarijta ka mid ahaa inay yacnii oo la dagaalami jiray inay la dagaalgalaan xataa nacam si kuwaas una ay uga takhalusaan sharta badan nacam de khawaarijtu iyaguna waa shido badnaayeene markii laga adkaaday oo nimanka xoogaa ay markay meel kula dagaalameen oo ay nimankan faadimiinta xoogaa ku yar jabeen ayuu abuu yaziidkan kasoo baxsaday ciidankiisa meesha si loo laayo dadkan muslimiinta la dagaalgalay markaasaa si xun loo laayay dadkii imaamu dahabi siyar aclaami nubalaaga juska shan iyo tobnaad wuxuu leeyahay tacliiq buu saarayaa wuxuu leeyahay alcubaydiyuuna acdaa-ullahi wa rasuulihi cubeydiyiinta waa faatimiyiintee waa cadowgii alle qadaaxiinna waa la yihaha cubeydiyiinna waa la yihaha faatimiyiinna waa la yihaha cadow alle iyo rasuul waa alle iyo rasuul cadowgoodi waa ay cadow ku yihiin wlkhawaariju acdaa lmuslimiin khawaarijtuna muslimiintay cadow ku yihiin muslimin bay laayeen haddaad aragta soo ma garanin marka heerkaasay nimankaa joogeen nimanka waxaan bilaabay marka ragga uga dadka dhahaya marka hadda waxaa weeyaan waa cajiib diin waxa ku tuhmayo waa la yaab alxiibatu bikasri lxaa lmuhmalati alxaal weyaan an abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalih wasalam laa yujmacu lama kulmiyo bayna almar'ati haween iyo wacamatiha eedadeed walaa bayna almar'ati haween iyo waqaalatiha habaryarteed lama kulmiyo nacam halkan marka waxaa laga qaadanayaa wa uxilla lakum maa wara'a dalikum cumuumkaas xadiidkan baa lagu khasisayaa waa laga soo reebayaa kuwan mas'ale muhim baa marka halkaa laga qaadanaya waxay tahay aayad in lagu khasisi karo xadiid aaxaad ah xadiid aaxaada in aayad lagu khasisi karo culamada badankoodna waa qabaan sidaas sababtuna waxa ay tahay cumuumka in la khasisaa waa min baabil bay- waxa uu soo gelayaa waxaa weeyaan waa bayaan cumuum in la khasisaa waa bayaan bayaankuna hadda sunnada nebigo dhan wax waa caddaynaysaa anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nusila ilayhim naskigu laakiin bayaan ma ahan bay leeyihin marka naskiga khilaafkiisu waa xoogan yahay aayad xadiid ma lagu nasakhi karaa laakiin aayad cumuum caam ah ma lagu khasisi karaa xadiid haa sababto waa cumuumka iyo ilaaqa iyo taqyiidka cumuumka iyo takhsiiska waa min baabi lbayaan bayaankay soo wada galaan soo ma garan waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa cillada loo reebay marka waxa ay tahay tabaaqudka iyo isu carooshada iyo isnacaybka qadiicaturaxm qaraabogoynimada qaraabogoysnimada keeni karo si si meesha looga saaro cillada noocaasna ibnu daqiiq wuxuu leeyahay waxbaa ka soo arooray oo iyadoo yacni soo aroortay baa jirto laa yujmacu bayna almar'ati lama kulmiyo haweeney wacmatiha eedadeed walaa bayna almar'ati waqaalatiha lama kulmiyo wacan cuqbata bni caamirin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam ina axaqa shuruudi an tuufuu bihi ma staxlaltum bihi lfuruuj cuqbata bni caamir waxaa laga wariyey abu xamaad aljuhani baa la dhihi jiray abu xamaad aljuhaniy mucaawiye xilligiisii masar oo madax ka ahaa sanadku markii afartan iyo afar oo ahaa markii dambena waxaa uu ghaswatulbaxri ayuu madax ayuu hogaamiye ka noqday ayaa yacni uu tawaliyey arrinkeeda waxa uu lahaa marka marka wuxuu lahaa dimashqana daar buu ku lahaa caan ah caalim buu ahaa ilahay kitaabkiisa yaqaan faraa'idka yaqaan buu ahaa nin qaari ah qur-aan akhriska aada uga cod macaan buu ahaa fasiix buu ahaa shaacir buu ahaa hijre iyo saabiqa ayuu lahaa masar buu ku dhintay waa dufina bilmuqaam muqaamaa lagu duugay muqaamku hadda waxaa weeyaan waa marka meel qaraafadii qaraafadii hore weeyaan qaraafana waa la yidhaha alqaraafa xaafadaas ayaa muqaamka uu ku yaallaa waa jabal marka dheeroo saas usoo wareegsan oo qubuurta ay ku yaalaan akhar min yacni culumo aada iyo aada u badan qubuurtooda ku taalo nacam qaahiro ayuu ku yaallaa qaahiro hadda ka mid yahay qaraafada qaahiro unbay ka mid tahay halkaa marka ibnu daqiiq ilciid iyo shaatibiga qaariga oo xirsulamaaniga iskale iyo ibnu sayidinnaas iyo ibnu abi jamre iyo rag badan baa ku duugan meeshaas nacam culimo badan ayaa ku duugan cuqbana waa ku jiraa nacam ragga ku duugan waa ka mid yahay nacam masaarida hadda ayagu muadam bay leeyihin muadamay dhahaan muadam calaa lahjatihim nacam marka waa meel macruufoo la yaqaanay yani qubuurtii la garan kara waa xataa nacam qaarkood ibnu yani raggaas oo dhan qayb un qaraafada markaa ka mida weyaan wuxuu yihi marka qabrigiisuna mashhuur buu yihi meeshaasuu mashhuur ku yahay can cuqbata bni caamirin qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxa uu yidhi ina axaqa shuruudi shuruudta ugu xaqnimada badan an tuufuu bihi inaad oofisaan ku xaqnimo badan maa weeyaan istaxlaltum bihi aad ku xalaashataan alfuruuja waxaad farjiga ku xalaashataan furuujta imaamu shaafici asaga shuruudan wuxuu ku tegay shuruud aan maqsuudu nikaax ka hor imaanaynin weeyaan bal muqtada nikaax wadato inuu si fiican ula noolaado ula dhaqmo inuunan dhibin iyo waxyaabaha un la midka cishrada iyo nikaax shuruud yacni nikaaxa nikaaxu shuruudda uu dalbanaayo waxyaabaha uu dalbanaayo wax aan anfinaynin weeyaan laakiin ka waran shuruud anfinaysa muqtadihii nikaaxa taasoo kale ma la anfinaayo masalan waa guursaday markaasaa wuxuu yidhi markaasaa wuxuu shardi ay kula gashay waayahay waa ay nikaaxsanaysaan laakiin iima tegi kartid jimaac maya de maqsuudkii nikaaxa meesha ku baxay kaasoo kale waa itifaaqan ma banaana shardi kaleo marka isaga waxaa jiro aan maqsuudu nikaaxna hadda ka hor imaanaynin dhinac kale marka laga fiiriyana yacni muqtada nikaaxna aan ku saabsanayn masalan haweenta in lala guursado waxaa shardi kula gashay ninka inaa inuunan la guursanin milkilyamiin addoonna inuusan yacni ula maceeda uusan ulas u tegin taasoo kale marka maxay noqonaysaa culamaa shaaficiya waxay leeyihin muqtada nikaax waa ka baxsan tahay waxaana wax ninkii loo baneeyey waay ma la di marka ma la oofinaya kaasoo kale xanaabiladuna waa la oofinayaa bay leeyihiin baabka anaad sheegaysaana ma soo gelayso ayb tafaasiisheedana kutub furuuc baa iskale ayb wacan cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka nahaa wuxuu reebay can ishikaari buu reebay nikaaxu shikaarkii buu reebay washikaaru shikaarkuna tafsiirkii waa kanaayo nacam an yusawija arajulu ninka inuu guuriyo ibnatahu gabadhiisa calaa an yusawijahu inuu ka kalena guuriyo ibnatahu gabadhiisa uu guuriyo oy iska bedeshaan walxaal laysa baynahuma sadaaqu meherna aanu jirin aan la sheegaynin shikaarku marka waxau ka yimid min shaqara alkalbu eygu markuu kaadinayo lugta uu taagayo shaqara alkalbu eygiibaa lugta uu taagay baa la dhahaya macnihiisuna waa kana washikaaru baa lagu fasiray wixii ka dambeeya tafsiirkan dambe marka waa mudraj sida khadiibulbaqdaadi uu tilmaamay oo waa mudrajo yacni waxaa weeyaan khadiib wuxuu yihi waa hadalkii maalig baa tafsiirkan iska leh muslimna waxaa kaloo iyadana ku sugan marka riwaayada naafic muslim waxaa ku sugan cubaydullaahi inuu naafic weyey cubaydullahi bni cumar inuu naafic su-aalay ee uu yidhi bal ka waran ma shikaaru shikaar muxuu yahay markaa u fasiray markaana uu u fasiray taa marka waxaa laga qaadanayaa shikaarku in macnaha uu yahay yani markaan macnahan dambe washikaaru waa min kalaami naafic waaye ama maalik baa yidhi ama naafic baa yidhi naafic inuu yidhina waa taasaa badan soo ma garanin riwaayo kale iyada waxaa jirto mufhimka uu ku sheegayo qurtubi ee uu leeya iyadoo marfuucana waa soo aroortay xukunkan la sheegayana kuma khaas aha gabdhaha walaalaha xataa waa soo gelayaan walaashaybaa i guuri bishardi inaad walaashaa ii guuriso meherna lama sheegayo waa shikaar iyada xataa eedada eedadee baan ku guuri eedadaa ii guuri waa shikaar iyada laftirkeeda nahyigu marka muxuu ku dhacayaa marka inaan mahar la xusin oon mahar la sheegin buu ku dhacaa haddii laakiin maharka la sheego gabadhaydii baan kuu guuriyey intaas ayaan kugu guuriyey isna wuxuu yidhi anna gabadhaydaan kuu guuriyey intaasaan kugu guuriyey kaa isagaa waa ansaxaya ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam nahaa wuxuu reebay can ishikaari buu reebay washigaaruna an yusawiija rajulu ninka inuu guuriyo ibnatahu gabadhiisa calaa an yusawijahu ka kale inuu guuriyo ibnatahu gabadhiisa inuu u guuriyo walaysa baynahuma sadaaqu meherna aanu dhexdooda ahaanin oo iyagii baan mid kastaa nafteeda ta kale ayaa meher looga dhigayaa wacan caliy bni abi aalibin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga nahaa wuxuu reebay can nikaaxi lmutcati mutcada nikaaxeedii buu reebay yowma khaybara maalintii khaybar wa can luxuumi lxumuri alahliyati dameeraha dabjooga ee guryaha jooga hilibkoodana waa reebay mutca marka nikaaxulmutca waxaa la yidhaahdaa qofku yacni inuu haween guursado ilaa ajalin macluumin ilaa waqti la yaqaano meesha uu ku sheegayo marka caqdiga la sameynayo wuxuu leeyahay gabadhan baa yaa lagugu nikaaxay ayaa laleeyahay ilaa iyo waqtigaa iyo waqtigaa waa ku aqbal waa isla leeyahay nacam marba haddii caqdiga waqti lagu sheego walow haddoo doono konton sano ha ahaato waa mutcawa mutcadu marka ahlu cilmigana waa dhammaantood yacni waxaa weeyaan ahlu sunnada waa xaaraam ayay agtooda ka tahay ibnu cabaas baa laga sheegay inuu banayn jiray markii dambena ka noqday nahyiga aanu soo gaarin laakiinse laakiinse waxaad garanaya ibnu cabaas laakiinse waxaan ujeedaa mutcada shiicada ogolaato shiicada ayaa markaan ayaa ogolaato oo iyagu ogol shiicada ogol oo kuna dhaqanta ila alaana waana xaaraam nikaax xaaraam oo nabigu reebi weyn sala allahu alayh ali wasalam nikaaxani marka dhowr jeer buu soo xukunkiis waa isbedbedelay markii hore xalaal buu ahaa baraa-a asliyu xalaal ku ahaa waa la reebay waa la reebay waa la nahiyey khaybar ayaa la nahiyey sanadii toddobaad haddana sanadii yacni fatxu maka agteeda ayaa la la rugseeyey saddex maalmood baa ayuu ayaa la rugseeyey caam awdaas iyo caam alfatxi waa isku mid waay waa isku sanad un haddana markaa saddexdaa maalmood kadib waa la xarimay taxriimkaasuna ilal-aana baaqi ku yahay marka axaadiista sida lagu jamciyaa saas weeyaan hal mas'alay culammadu halkan keenaan marka ma la dhihi karaa mutco ma lagu tilmaami karaa caqdiga inaan lagu sheegin waqti laakiin ninka uu niyeysan yahay masalan meel buu u safray magaalow joogaa magaalada ama waxbuu ka bartaa ama dan kale uu aaday marka inuu is yiraahdo marka haween buu meesha ka arkaday inuu guursado rabaa markaas niyadiiba wuxuu gashanayaa hal sano ama shan bilood ama lix bilood haweentan iska guursa kadibna fur niyada yacni waa guursanayaa marka caqdiga ou dhacayana niyada wuxuu ku hayaa inuu furi doono waqti mucayana laakiin waqtigii laguma cadaynayo laguma sheegayo meeshaan akaru ahlilcilmi waxay leeyihin mutca lama dhihi kara kaas maxaa yeele mutcada waa in meesha lagu wax niyadiisa ku jirana qofka lama ogaan karo laakiin asaga waa ku dambaabaya maxaa yeele haween buu ku dhibayaa darar baa ku jira qaarkoodna marka waxay leeyihin isaga isaga iyo ka rabbi dadka markaatida iyo qofka wax mehrinaya ma oga niyadiisa waxa ku jira laakiin isaga u ansixi maayo ay leeyihin nacam ana nabiya sala allahu alayh ali marka cali bayna kasoo aroortay fiiri marka hadday cali ku dayanayaan marka may mutcada iska daayaan shiicadu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga nahaa wuxuu reebay can nikaaxi lmutcati buu reebay yowma khaybara maalintii khaybar wa can luxuumi lxumuri alahliyati dameeraha dabjooga ah hilbahooda ayuu reebay nabiga sala allahu alayh ali wasalam wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam qaal laa tunkaxu layimu garoobka lama nikaaxiyo xataa tusta'mara ilaa amar laga qaato walaa tunkaxu lbikru bikradana lama nikaax xataa tusta'dana ilaa idin laga dalbado qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow fa kayfa idnuhaa idinkeedu waa sidee gabadha bikrada qaala an taskuta inay aamusta weeyaan xadiidkan marka waxaa laga qaadanayaa isaguna al ayim horta garoobkaa loo jeedaa maxaa yeele waxaa lagu muqaabaleeyey bikradii baa lagu muqaabaleeyey inkastoo luqada ayim la yidhaahdo wixii aan aan xaas lahayn oo doobka ah haddana halkan laakiin maadaama bikradii lagu muqaabalaysiiyey waxaa laga qaadanayaa marka in halkaasi marka ay gabadhu ay ay bikradii in loo jeedo in loo jeedo garoobkan ujeedaa garoob iyo marka gabar labaduba horta weli bay u baahan yihiin oo lama nikaaxi karo weli la-aan aayadda qur-aanka waidaa allaqtum nisaaa fabalagna ajalahuna falaa tacduluuhuna baana u daliil ah oo macqil ibni yasaar bay ku timid oo walaashiis buu nin siiyey markaasuu soo furay ciddadii baa ka dhammaatay mar labaad bay haddana israboodeen oo nikaax baa laga doonay markaasuu yidhi kuu guurin maayo yidhi haddaan marka weli loo baahnayn macqil ibni yasaar in aayadaha ay kasoo degaan ama yacni isagiiba ma loo imaan lahaa looma imaadeen hadday garoob isguurin karto weliba aayaduhu aayadda waxay daliil u tahay garoobka xataa inay weli u baahan tahay bukhaarina sidaasuu baabkiisa uu ku sheegayaa xadiidkana laa nikaaxa ilaa biwaliyin buu ahaa ayu imra'atin nakaxat bigayri idni waliyaha fanikaaxuhaa baail fanikaaxuhaa baail fanikaaxuhaa baail walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna walaa amatu mu'minatu khayru min mushrikatin walow acjabatkum walaa tunkixu lmushrikiina nimanka mushrikiinta ha u guurinina layidhaha ween hadday isguurin karta ha guurinina lama dheheen waxaasoo dhan baa daliil u ah caqliguna waa keenayaa macnahaasoo kale xanafiyadii baana jumhuurta ku khilaafeen oo ayagu weli la-aan waayo haweentu waa isguurin kartaa bay dhaheen sababna waxay uga dhigeen wax waa gada kartaa bay beec waa geli kartaa hadday qaangaar tahay beecaan uga qiyaas qaadanaynaa bay dhaheen nas iyadoo yaalla qiyaas in la aada maba ahba sababtoo ah qiyaasku maxaa yeelay yusaaru cinda adaruurati daruura markay timaado ayaa qiyaasku la aadaa faahfaahintiisana darsiga dambean insha allahu tacala ku faahfaahin doonaa hada wabillahi towfiiq wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam